saacadihii lasoo dhaafay rabab mahiigaan ah oo dabeelo watay ayaa ka da-ay gobolka hawd ee waqooyiga soomaaliya kuwaas oo geystay khasaarooyin kala duwan rababkan ayaa waxaa ku naf waayey tiro xoolo ah oo ari u badan waxa ay sidoo kale sababeen burburka xarumo waxbarasho masjid iyo guryo la degan yahay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka ayaa ka warbixiyey roobabka xooggan ee ka da-ay halkaasi iyo waxyeelada uu geystay wixii dhaadhacay waa la wada arkaa ase yeeshee alxamdulilah haddaanu dadnaka ka dhiman ilaahay mahadii wixiina helay wax ilaahay noo sakhiray bay ahayd adduunyona way ku dhimatay aqalina waa ku dumeenoo dee waa kaas magaaladii waa aragtaan laakiin alxamdulilah roob barakaysan buu ahaa aad iyo aad u biyo badan duufaan baa la socday markaa roobkani magaalada wuu duufaanku xagga bunagaga yimid markuu roobku yarnahaybu duufaankaasi nagu kacay guryo badanna waxbuu yeelay masaajidka aynu ku jirnana waa kanoo wuu dumiyey jingadibuu ka qaaday maxaanku dhaa jabiskiisii waxa looxiis waa kuwan wada laalaada magaaladana dhowr guri oo guryaha ay durisoo dhisa qaar ka mid yihiin jingadu ka qaaday ari fara badanna xoogaa inaguu laayey sidaasoo haa waa nimca ilaahay u keenay laakiin masiibadaas sahlan ayuu watay si kastaba ha ahaatee roobka waa nimca weyn uu allah subxaanahu watacaala ku galadaystay addoommadiisa muslimiinta ah iyadoona mararka qaar sidan oo kale ay ka dhashaan dhibaatooyin kala duwan